bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah ثuma الsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rabi calimnaa minhu ma jahilna wadakirnaa minhu ma nasiina waa casharkii afraad ee kitaabka safiinaةu salaad salaada shuruudeedii baynu ku soo jirnay labaiyo toban ayuu inuu ku soo sheegay shiikhu kii shanaad baan ka bilaabaynaa alkhaamisu midka shanaad ee labaiyo tobanka ka mid ah shuruudda istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda wey qiblada in la qaabilo marka la tukanayo shardigu ilaa intaadan salaadaba gelin ka hor waxaa lagaa rabo wey inaad qiblada sii qaabishid wey waa kacbada waa qofka awooda qibladaa la qaabilaya qaabilidaas qiblada qiblada qaabilideeda weeye bisadri laabta lala qaabilo qofka laabtiisa qiblada saa ugu aadanta fi lqiyaami istaagga marka la taagan yahay iyo walqucuudi fadhiga qofku hadduu taagan yahay laabtiisaa qiblada ku aadan hadduu fadhiyana laabtiisaa ku aadan qiblada marka in laabta la qaabilsiiyo wey fi lqiyaami iyo walqucuud wa bilmankibeyni labada garab in qiblada lala qaabilo wey iyo huwa mucdamilbadani jirka mucdamkiisa weynankiisa jirka intiisa ballaaran oo weyn fii kayrihimaa labadaa keyrkood qiyaamka iyo qucuudka fadhiga iyo istaagga wixii aan ahayn qofku wuxuu qiblada qaabilinayaa waa garbaha matalan waa rukuucsan yahay labadii garab baa qiblada u jeeda waa sujuudsan yahay garbihii baa u jeeda wixii marka fadhi markii lagu jiro ama atxiyaad la akhrinayo ama fadhiga labada sujuudood u dhexeeya ama istaagga waa laabtii baa qibladii la qaabilinaya wixii kalena waa mankibeynka iyo mucdamulbadan jirka intiisa weyn oo dhan baa saa ujeeda markuu rukuucsan rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay taas buu qaabilinaya ilaa ida ishtadda alkhawfu khowfka iyo cabsidu inuu darnaado mooyaane cabsi daran waa cabsi mubaaxa khowf mubaaxa weeyaan dagaal mubaaxu ku jiraa bannaan ama dagaalba maahee cabsi kale soo wajahday oo daad buu ka cararayaa meel gubatay buu ka cararayaa sabuc iyo bahal iyo dugaag buu ka cararayaa saa'il iyo tuug buu ka cararayaa iyo wixii la mid a cabsidu inay darnaato mooyaane oo walam yumkinhu markaasna aysan u suuroobin alistiqbaalu qiblada inuu qaabilo qofkan arrintu soo dariday cabsidu ku timid qiblo qaabilkuna uusan u suuroobin salaadiina rabay inuu tukado taa waa laga soo reebaya qofka biyaha ka cararaya ama bahalka ka cararaya ama bini aadan kale ka cararaya ama dagaalba ku jiro dagaal xalaal u ahaa ah ku jira sida jihaad iyo dagaal mubaaxa ku jira oo bannaan fa yusallii kaasi waa tukanayaa kayfa amkanahu si allaale sida u surowda isagoo soconaya isagoo ordaya isagoo dhan kale ujeeda buu iska tukanaya faral iyo sunno ka doonta salaadu ha ahaato kayfa amkana baa la yihahda kayfa amkanahu si allaale sidii u suurtagal ah ku u tukanaya salaada keliya markaas sidaa ku taqaanay ma noqonayso iska soo istaago sidii qof iska xasiloon maahee qofkan isagoo ordayo oo cararayo oo xayrsanayo oo buu tukanaya kayfa amkanahu buna u tukanaya ayib walaa icaadata calayhi wax soo celinana laguma leh soo celin laguma leh maxaa yeelay waa lilcajzi sharciyi baa la yihahdaa cajzi tabargabid sharciya baa dhacay cajzi sharciyaa dhacay uu ka tabargabay inuu caadi u istaago oo qiblada u qaabilo ayb sidaas buu u tukanayaa sidaa markuu iskaga tukado soo celinna laguma laha qiblada marka qaabilideedii hadduuba dee u suuroobayso agteeda jooga yaqiin ahaan buu u qaabilahayaa yaqiin ahaan ayuuba u qaabilahayaa haddii kalena waxa weeyaan waa dannan fi lbucdi meel ka fog haddou joogana meeshao qiblada u maleeyo calaamaadkeedii iyo nidaamkeedii ku aadan oo ula ekaata wuu qaabilaya haddii u suuroobaysa iyadiiyo ujeeda inuu xirtana iyadiibaba hadde toos yaqiin iyo hubaal buu u qaabilaya asaadisu midka lixaad an yakuuna almusallii qofka tukanaya shardiga lixaad waa qofka tukanaya inuu yahay musliman qof muslima muslim waa inuu yahay qof aan muslim ahayn salaad ka- kama ansaxayso dad muslima meel ku tukanaya kuwa gaala u imaanaya waxay leeyihin waa iskala tukanaynaa ama shir bay kala qaybgalayaan ama waa u imaanayaan muslimiintii baa hebel fulaan gaala baa u tegayo maanta salaaddii la tukaday ama ciiddii la tukaday waxba kama jiraan muslimba maahe waay marka kan gaalka ah isaga haddee salaadiina waa laga rabaa laakiin inuu islaamaa ka horeysa wujuubu ciqaab baa haysta ha dhowtay xilliyadii salaaddu soo geli jiray gaalka isagoo cadaaban cadaab dheeraada loogu darayaa waxaa leeyahy salaad hebel hadda ay kale soo geli jirdha mana aadan tukan waa loogu istaaraya markaa xoogaa loogu ziyaadanaya cadaabta waa loo waa loo dheeraynaya ilaaha naga badbaasho adduunka laakiin wujuubu mudaalaba dalbid wujuubkeedoo hadda tuko la dhahayo ma saarno waxaa ka horeysa inuu horta islaamo muslim noqdo qofkii muslim ahaan jiro oo ridoobay isaga waa ku waajib ilaa muslimnimo uu soo maray qof gaala hadduu islaamo intuu gaalka ah waxyaalihii khayraadka ahada uu sameeyey oo aan niyada u baahnayn wax aan niyo u baahnayn oo khayra hadduu sameeyey markaan uu soo islaamo waa loo qorayaa khayrkaas inuu wax iska baxsho qofku sadaqo ama qof xiriiriyey ama addoon xoreeyey oo aan niyo u baahnayn ha loo qoro wixii niyo u baahnaa laakiin mada ilaa muslimnimaa la rabay niy niyaa la rabay ka- gaalna kama ansaxayn niyo gaal ma leh kamaa naqalahu lwanaa'iyu can ilmajmuuc qofka waa inuu muslim yahay tukanaya asaabicu midka toddobaad an yakuuna waa inuu yahay caaqilan mid caaqil ah caqli leh oo haddaan saan niri faxiinaydin falmajnuunu kii waalnaa iyo wasabiyu ilmihii yaraa alladii sabigaasoo lam yumayiz aan waxba kala soocayn tamyiiz ma leh midig iyo bidix ma kala yaqaan keligiis ma isijaysan karo keligii wax ma cuni karo lam yumayiz aan waxba kala soocayni labadaas laa salaata calayhima wax salaada dushooda laguma leh midna waa waalan yahay midna waa tamyiiz ma leh walaa tasixu minhumaa kana asixi mayso ilmo yaro aan tamyiiz lahayn hadduu iska kaxeeyo oo iska sisi isdhaho dee wax salaada ka ansaxaysa ma leh ilaa tamyiizba ma lehe cibaado niyo u baahan weeye ilmahan ma niyeysan karo kan waalan sidoo kale niyadu qofku waa inuu islaamnimo iyo tamyiiz laga helo tamyiizku wuxuu yidhi an yasiira baxaysu yaakulu waxdow keligii waa inuu cunnada cuni karo wayashrabu waxdow keligii cabi karo casharaabka wayasanjiyu waxdow keligii isijaysan karo athaaminu midka sideedaad an takuuna almaratu haweenaydu waa inay tahay tukanaysa shardi waxa ah naqiyatan mid ka hufan oo ka daahir ah min alxaydi dhiigga caadada iyo wanifaasi dhiig dhalme oo haddaan saa nidhi faxiinaydin falxaydu midda xaydada ah iyo wanufasaau midda nifaaska qabta laa tasixu salaatuhumaa labadaas salaadoodu ma ansaxayso ma jidho wey walaa qadaa calayhimaa wax qadaana dushooda ma ahaanin markii dhiigu caadada ka go-o ama nifaaska dhiig dhalmuhu salaadaha ma soo qalaynayaan wax qalaayo lagu leeyahay ma jiro ayib mid martada haddii uu waasho salaadihii waa laga rabaa adhow soo qale baa leeyahy gabadhaa xaaidada iyo nifaaska xaydka nifaaska qabta xilligaa riddada oo dhiiggaas jiray iyadoo ridowda haddii dhiiggaa yimaado waxba lagama rabo qalle laguma le iyada haddaba fa in dakala waqtu waqtigu hadduu soo galo walxaaliya gabadhaasi daahiratun ay daahir tahay oo dhiiggaas ay daahir ka tahay xayd iyo nifaas midna uusan jirin bay waqtigu usoo gala fadara'a calayhaa waxaa dusheeda ku soo dariyey alxaydu dhiig xayda iyo wanifaas dhiig dhalmi markii hore hadda duhurku usoo galay dhiiggu ma jirin isla duhurkiioo waktigii joogo aysan na tukan baa dhiiggii ku dhaca ama umush waa goorma laakiin bacda an madaa intuu tegey dabadeed maa uu tegey yasacu u waasac noqon karay yasacu u waasac noqonaya waajibaati tilka salaati salaada iyadaa waajibaadkeed sunayaasha haddii la iska daayo sida ugu fudud loo tukado qadar ay ku tukan kadhay bay waktigaa ka gashay duhurkii baa usoo galay sunayaasha hadday iska badayso inta faralka iyo arkaanta ku gaabsato intaan dhiiggu imaan waa tukan kadhi deedna iyadoo aan sidaa samayn baa dhiiggii yimid gabadhaas wajaba calayha waxaa ku waajiba qadaaha salaada qadaheeda leanna waktiga aan dhiiggii dhiigga markaa inuu yimid wixii ka dambeeyaan salaada lagu lahayne wakti ay tukanka dhay bay qaadatay oo dhiigguna uusan joogin salaadana waajibaadkeeda iyo far ay la imaan ka dhay salaaddii waa usoo gashay iyadoo daahira waa lagu yeeshay weeye deyn baa loogu yeeshay qalaa laga rabaa salaada la dayacay weeye waan loo dadaalin sida u fudud salaad wakti lagu tukan karaa ay ka gaadh mana ay samayn inay qallayso weye waidan qadaca markuu go-o alxaydu dhiiggi caadada ahaa iyo wanifaasu dhiig dhalmihii oo walam yacud uusanna soo noqon dhiiggaasaa yimid waana go-a mana soo noqon walam yacud addamu bay ka dhigantay dhiiggii ma soo noqon fii wakti subxi subaxa waktigiis buu go-ay xilligii subax buu go-a subax dee salaad lala jamciyaa ma jidho keligiis baa meel taagan aw iduhri duhurka waktigiisi buu go-ay aw ilmaqribi maqribka waktigiisii buu go-ay dhiiggaas walow baqiya haba ka baaqi ahaado minhu waktiga u celi walow baqiya haba ka harsanaado minhu waktiga qadru maa shay qadarkii yasacu u waasaca noqon kara allaahu akbar waa idiin qoranta allaahu akbar in laga yiraahdo keliya waktigii ka hadhay salaadii subax baa dhiiggi go-a salaadii subax waa sii baxaysaa maxaa ka haray wakti allahu akbar laga dhihi kara keliya duhurkii oo dhiiggii ka go-a duurkii maxaa ka baaqaya wakti allahu akbar keliya laga dhihi karo maqribkuna sidoo kale xilligaa intaa yar bay waktiga ka soo gaadhi wajaba waxaa ku wa- waxaa waajiba qadaau daalika alfardi faralkaas isagaa qallihiis waktiga intii hore hore dhan dhiiggaa soo hayay laakiin dabagoosad waktigii u dambeeyey baa dhiiggi go-a qadar yar oo waktigii joogo allahu akbar iyo un wixii ka badana bay ka soo gaadhi faralkaas gabadhaas ha qadayso faralkaasay qallaynaysaa ayib faralka isaga ah ayay qallaynaysaa wakti allahu akbar ka badan hadday ka soo gaadhayna hadde kaba sii kaba sii fiican faralkaa ha qallayso halkaas faral horta ha qallayso qaangaarnimadii baa la mid ilmihii soo u yaraaba xilligaas wuxuu ku qaangaaray waktiga intaas kale ka soo gaaray waxaa la mid a masaa-ishaasoo dhan masaa-il kaloo la midaa jira wain kaana hadduu yahay go-itaankaas uu go-ay dhiiggaani fii waqti lcasri casarka waktigiisa awal duhurkii ahayd mogta hadda casarkiiba go-a aw ilcishaa'i cishaha waktigiisa awal maqribkii ahayde cishihiiba go-a dhiigu cishihiiba go-a walow baqiya haba ka baaqi ahaado minhu waktiga u celi qadru maa shay qadarkiiya sac u waasac noqon kara allaahu akbar allaahu akbar qadar laga dhihi karo ba ha ka hadho casarkii intaasaa ka hadhay ama cishihii intaasaa ka hadhay allaahu akbar allahdaas waxba jiididana laga badin maayo allah allaahu akbarna la dhihi maayo allaahu wey allaahu akbar wajaba waxaa waajiba qadaau daalika alfard faralkan ee kaasa oo allahu akbarta laga soo gaaray waktigiisa qadihiisa sidii tii horeo kale maxay la dheerta waladii qablahu kii ka horeeyana qadihiisaa waajiba salaadaha jamc baa ilaa ka dhexeeye waladii qablahu kii ka horeeyana qadihiisaa waajiba oo kan ka horeeyey kii ahaa inaad bilow tahay buu hadda kuu ictibaarinayaadoo kitaabkii u horreeyo lagu bilaabay oo kale uu yahay waa inaa kuusii caddeeyo wa huwa kii ka horeeyey casarkii ka horeeyey aduhru waa duhr awilmaqrib ama waa maqrib cishana kii ka horeeyey waa maqrib oo kaagama u tegin waladii qablahu keliya kii ka horeeye un kaa ka horeeyo ah wahuwa duhru waa duhr awilmaqribu ama waa maqrib waay kuwaasoo qalaynaya waqtiyadooda cududaarka isku mid ka ahoo salaadaha waxa weeye laysku rararo ayib awal dee waktiga hore markuu yimid dee waktiga dambe waxbaba loogu soo rarmayo waktiga dambe gabadhi waaba iska daahir ee waktiga hore allahu akbar ka soo gaadhi kan laakiin waktiga hore dhiigaa jira ee waktigii dambe bay allahu akbar ka soo gaadhi salaadii ka horeeyana ha ku dal salaadii ka horeysana ha ku dal ataasicu midka sagaalaad an yactiqida waa inuu caqiideeyo anna salaata salaada almafruudata la faral yeelay allatii salaadaasoo yusaliiya uu tukanaya haa salaada fardun salaadaas inay faral tahay salaada uu qofku tukanayo ee salaada la faral yeelaya inay faral tahay waa inuu aaminsan yahay ee faman qofkii ictiqadahaa u aamina u caqiideeya salaada salaaddii faralka ahayd sunnatan sunne duhurkaa sunna u qabaa aw khalaa qalbuhu qalbigiisibaa wuxuu ka marnaaday canilcaqiidatayni labadii aaminaadba labadii caqiido waa maxay faralnimo uma haysto sunnanimona uma haysto aw amase maahee lagu noqoya tashakaka wuxuu shakiyey fi lfardiyati faralnimadii war salaadu ma faral baa mise maaha buuba isku hayaaba salaadda uu tukanayo intaasoo masaleba lam lan maaha waa lam lam tasixa salaatuhu salaadiisu ma asaxso hadduu doono caami caamahaada walow kaana caamiyan bay caamaha hadduu doono ha noqo soo qofka caamada waa inuu yahay salaadda inay faral ku tahay caamiguna waa man lam yumaaris ilcilm dadkaan cilmiga bilaabanoo dhex gelin walow bayna alculamaa weliga culimada ha ag joogay culimada la joogi jiray waa caamu laa cilmigii buusan dhex gelin ayib alcaashiru midka tobnaad anlaa yactaqida waa inuusan aaminin u caqiidayn anlaa yactaqida waa inuusan u caqiidayn ruknan hal rukni oo min arkaaniha salaada arkaanteeda ah sunnatan sunne sagaaladu arkaan bay leedahay sagaal iyo toban rugni buu inoo keeni doonaa inaa casharka ku dhex gaarnaabaa dhici ka dhah sagaal iyo tobanka rugni ee arkaanta salaada mid ka mida waa inuusan sunno moodin haddou rukuucda ama sujuudda ama faatixada u qabo sunne lama rabo faman ictiqadaha tan qofkii u caqiideeya arkaantaas ha oo arkaanta furuudan faralyaal arkaanta wuxuu u yaqaan faralyaal ma dhibadna ow khalaa qalbuhu qalbigiisuba wuxuu ka marnaaday can ilcaqiidatayni labadii caqiido midna uma yaqaan waaye midna uma yaqaan faral iyo rugni midna uma yaqaan ow tashakaka fi lfardiyati faralnimadii buu shakiyey ow amase ictiqada sunnatan sunna wuxuu u aaminay oo min sunani salaati ka mid a farda shay sunnaabu faral u haysaa booskiisiibuu ka kaxiyo kor buu geey in kor inta laga soo kaxiyo hoos la keenaa daran laakiin hadduu atixiyaadka hore oo sunno ah u qabo faral oo kor u raro awooddiisa ka badan gaarsiiyo in sidaa hadday dhacdo intaanu masaleba saxad salaatu salaadiisa waa asaxaysaa kuwaana dhib ma leh salaadiisa waa asaxaysaa waa afar masale wey imaam alxarameyn baa midda u dambeysa diidan haddou si guud waxaanuu tukanayo faralyaal iyo sunnayaal inay iskugu jidho u aamino san kala sooci karin ma kala sheegi karo faralkana ii sheeg sunnahana ii sheeg arkaantana ii sheeg ma kala yaqaan si guud buu saa ugu tukadaa waa un ogyahay faralyaal iyo sunnayaal inay iskugu dhex jidho waa asaxaysaa laakiin haddou moodo wuxuu samaynayo o dhan inay sunnayaal yihiin waxba kama jiraan wey marka faral iyo rugni iyo waajib madluulka ay tusayaani waxay tusayaani waa isku hal wax taasina wata hadduu u qabo salaadu inay tahay aqwa afcaal iyo aqwaal allaahu akbar lagu galo assalaamu calaykum looga baxo sidaa guud buu u haystaa wuu samayn karaa niyadiibuu la imaanaya curfiyadaah alxaadi cashara kan koob iyo tobnaad ijtinaabu mubdilaati salaati salaada waxyaalaha buriya ka dheeraanshahooda wey mubdilaadkii alaatiyati inoo imaan doona waa inoo imaanayaan mubdilaadku insha allah fii jamiici salaatihi oo salaadiisa dhammaanteedna waa inuu ka dheeraado halkaa ku xir fii jamiici salaatihi waa inuu ka dheeraado salaada intuu tukanayo dhan wixii wax buriya ha iska ilaasho qofka iska dhaqdhaqaaqayo iska socsoconayo waxyaalihii kale oo salaada burinaya ku dhacayo oo waxaasoo dhan lama rabo ayib hadduu ka waran marku salaadii ka baxayba ogaaday wixii uu la yimid inay salaada burinayeen wajabad calayhi licaada ku soo celi dee ogaata cilmi baa yeelatay salaaddii waa joogtaa inay wixii kaa bursanayd waa ogey salaad wax ku dhex cuno oo ku dhex cabado ku hadlayoo hadallaan loo ogolay hadduu dhinto ka waran isagoo aan weli ogaan wixii wax ka burin jiray waa iska tukan jiray waxbaa salaada ka buriyo uu la yimid kuna dhimay falmarjuwu min fadli illaahi tacaala sida alle fadligiisa laga rajaynayo aakhiro inaan loo qabsan weeye mar hadduusan ogaal u samayn lana ballan qaaday ilaahay ummadda inuu ka kor yeelay wixii gefa iyo wixii nisyaana ummaddan waa rajadaas baa la qabaa ilaahay baana og xaqiiqada aلثaanي caشhara kan labiyo tobnaad macrifaةu kayfiyatihaa ha oo salaada ah kayfiyadeeda kayfiyada garashadeeda wey qaabka loo tukada qofku waa inuu yaqaan oo waase bian yacrifa waa inuu yaqaano acmaalaha salaada shaqooyinka la qabto iyo wa tartiibahaa qaabka ay u kala hororeyso kamaa yaأti sida noo imaan doonto waaba lagu suuraynaya tusaalaa lagu siinaya kamaa yaأti sida iman doonto wey kayfiyadii waa inuu garanayo qaabkii waa inuu garanayo waa ama arkaanu salaati salaadda arkaanteedu fa tiscata cashara toban iyo sagaal wey dumaaniinadiiba rugni madax bannaan ka tiri afar dumaaniino shan iyo toban markii lagu daro sagaal iyo toban soo noqon mayso waay labadii sujuudoodna laba meelood buu ka kala tiriyy alawalu kan ugu horeeya anniyatu niyo weeye bilqalbi laga niyeyso qalbiga inama alacmaalu biniyati waa ijmaac niyadoo laga maarma kuwa yidhi niyada in lagu hadlo afka looga hadlaa waa khasab waa waajib waa laga xoog badan yahay waxaa ka xoog badan sunnanimada fayuxdiru fii qalbihi qalbigiisa wuxuu soo xaadirinayaa ku soo xaadirinayaa ficlo salaati salaada falideeda qalbiga maxaa galanaysaa gelinaysaa ama qofkaani gelinaya salaadan inuu falayo waaye wa yucabaru canhu waxaa laga cabiraa bifardin ba ii qoray waxba kama jiraan wa yucabaru canhu waxaa laga cabiraa waxa weeyaan taa waxaa laga cabirayaa biusalli macnaha fiiri hadda waa fadhiisanaysaa fadhi baa damacday inaad samaysid maxaa laga cabirayaa ajlisu baa u qadaran ku hadlidii weli lagaagama hadlin waaa markaa waxaa inaad felaysid maxaa qabanaysaa waa tukanaya adoo yidhi soomaaliya maxay ku noqon kadhaa maxaa samaynaysaa baa lagu markaas waxaa tii waa tukanaya carabi maxay noqonaysaa qof baa la hadlaysaa usalli waa tukanaya salaad weli maadan gelin waa tukanaya salaaddaan rabaa inaan tukado allaahu akbar carabigii usallii ka ficilkaasaa waxaa laga cabiraa usallii ka dhigan ayib taasi waa mid wa yuxdiru fii qalbihi wuxuu kaloo qalbigiisa soo xaadirinayaa fardiyata sooma dhihin salaada faralnimadeedana qalbiga ha gashado waxaa qalbigaa laga hadlaya wa yucabaru canhu kaasna waxaa laga cabiraa bifardi qalbiga faralnimo ha ku qabto salaada falideedana ha ku qabto wa yuxduru fiihi wuxuu kaloo xaadirinayaa fiihi fi lqalbi qalbiga dhexdiisa tacyiinaha salaada magacaabideeda salaadun baan iska tukanayaa lama rabo duhur baa joogtaa soo ma duhur waa inaad qalbiga ku qabsata inay tahay wa yucabaru canhu kaasna waxaa laga cabiraa biduhri duhr aw ilcasri casr aw ilmaqribi maqrib aw ilcishaai cishe aw isubxi subx shantaa salaadood baa jira oo salaadaha layna ku faral yeelay tay tahay unbuu qalbiga ka niyeysanaya salaado kale hadday tahay noocay tahay ciiddow tukanaya noocay tahay qorax mado madoobaadkau tukanaya qorax madoobaad ama dayaxmadoobaad kay tahay raatibadu tukanayo qabliyo tii hore iyo ti bacdiye miday tahay waxa waa inuu qalbiga ku qabsado fa idaa xadarat markay soo xaadidho haadihi halaatu saddexdaa arrimood fii qalbihi qalbigiis saddexdee ficlu salaat fardiya faralnimadii cayinidii hebladay ahayd salaadda saddexdaa markuu qalbiga ku haysto qaala wuxuu dhahaa isagoo qalbiga saddexa ugu jiraan allaahu akbar allaahu akbar haada yuusan sii jiidin wowdii baa imaanaysa la diidanaa allaahu yaysan ka noqon allaahu akbar hayra kaafilin xaal yahay mid halmaansan kayrkiis canhaa saddexdii dadka ha soo ordayaan allahu akbar waxba iyadoon qalbigaba ugu jirin oo niyadiiba la imaan hadda halkan qalbiga waxaa ku qabsan lahayd baa lagu sheegay afka waxaa ka dhiba laguma dhihin qalbigii saddexdaa ha kugu jireen salaaddu hadday faral tahay fi- ficilkan inaad samaynaysa inay faral tahay midda ay salaadaha ka tahay cayinidii wey intaasoo qalbiga ku jira allahu akbar wayaziidu wuxuu ziyaa- ziyaadinayaa oo ku darayaa istixbaara ma'muuman ma'muumnimo inuu soo xaadirsado ma'muumnimo inuu qalbiga ku qabsado in kaana jamaacatan jamaaca hadduu la tukanayo qof aadan ku xiran miyaa iska raacaysaa qalbiga ku qabsa inaad qofkaan raacays ma'muumnimo aa ma'muum tahay hadaadan qalbiga ku qabsan inaad qofkaan ku xirato ma'muum uusan aadan u ahayn aadan dabaga ma'muumnimada waa dabagal aadan dabagelay oo aan iska raacday adaaba salaadaada kaa buraysaaye ma adaaba ku xiranba waayahay imaamnimada iyadu kugu waajibi mayso dee qofkaas ilaa meelihii gaarkaha mooyaane ahaani midka labaad arkaanta ka mida takbiiratulixraami xirashada takbiirteeda wey تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الإحرام الله أكبر qofkii k- dhihi waaya carabi inuu ku dhaho haddana aan ka gaarsiin karin inta duhurka lagu jira in la baro luqo kale ha ku yidhaahdo biayi luqatin shaa luqaduu doono farrisiyadaaba ugu fiican bay dheh deg degna inuu u bartaa waajiba hadduu doono safar ha u galo halkaanuu ka safrayaa waddan kale wuxuu u aadayaa in la soo baro sida allahu akbar loo dhaho ma yaqaani laaya waa ku waajib safarkaa inuu galo cilmiga waa cibaadadaada ku xiran waajib weeye inaad u doonato meeshuu jiro iskadaa isagoo halkaan dhow kuu ah inaa isdhahdee hadda ma socon ka dhidiyo ma lugeyn ka dhidiyo maalin kasta ama habeen kasta meel ma aadi ka dhidiyo sidaa maaha nebi muuse markii la yidhi yaa ummadda ugu cilmi badan aniga uu yidhi waxaa la yidhi dee addoon addoommadayada ka mid ah cabdan min cibaadina yaa baa jira oo kaa cilmi badan wakaa dee khadir baa halkaas waa isagii intaas safar u galay qa- la- laqad laqiinaa min safarinaa haadaa nasabaa alla ilahay wuxuu yidhi safarkan daal iyo dhib baan kala kulanay muddo dheer buu kusii jira dadka hadda wax cududaara ma leh inay cilmiga bartaan cududaar ma leh intaasoo kayfiye iyo intaasoo qaab oo sahlan bay u baran karaan qofkii oo magaaladuu joogay ama baadiyahu joogay cilmiga ka socdo oo jaanis isagu siin waayey isagaa dee baran waaye wey cududaar ma leh waaye wadamada inta laga tagaa waxaa la tegi jiray koonfur ama baar dheere ama galbeed ama meelo fogfog waaye allah akbarta inuu safar golaa ku waajiba si loo soo baro iyo salaada oo dhanba athaaliu midka saddexaad qira'at lfaatixati faatixada akrinteeda weye fi lqiyaami istaag waa inuu ku akriyo isagoo sii rukuucayo wala daaliina iyo sii dhahaya lama rabo dhammaadkeeda ha ku dhammaato istaag araabicu midka afraad alqiyaamu istaag weeye in qadara hadduu awoodo istaag waa lagu tukanaya walow bixablin xarig ou saa u haystaba allaha ka dhigo ow muciinin qof u kaalmaynaya fii salaati lfardi laakiin sa- salaada faralka isaagga midda khasabka uu yahay qiyaamka waajibka arkaanta waa fii salaati lfardi ee sunnaha isagoo caafimaad qabo haddeer iskaga tukan karaa fadhi markaan marka hadduu xataa xarig saa u haysanayo ama qof saa u kicinayo kharash baa ha ka qaadanaya hadduu rabe hadduu yidhahdo kharash iisha waa inuu ku bixiyo istaaggaas waa inuu ku tukado ee hadda dadkiio iskaba caafimaad qabo kuraasi iskaga wada tukanaya oo istaaggii in badan ay ka mid a ay kadho baa jira moogta qofkii awoodo inuu istaag ku tukado lama ogola inuu iska fadhiisto ama far- ista- kursi iskaga tukado salaaddii faralkahay oo qofka maanta oo dhan magaalada aa wada socoteen hadba meel istaagayseen labaatan daqiiqo shan daqiiqo toban daqiiqo intaa doontaa bay wada taagnaydeen hadda markii masaajidka lasoo galo faatixada la akrin lahaana intaa halka daqiiqo faatixada lagu akrinayo istaaggii ahaa kursi buu ku fadhiisanayaa laamiga ama ba halkan wuxuu kula taagnaanayaa nus saac oo ku sheekaysan ka dhaan maxay tahay middaas waxba kama jiraan waa awoodaa istaagga qofkaas waaye alkhaamisu midka shanaad alrukuucu rukuuc wey bian yanxaniya qofku waa inuu soo hoobto min gayri irkhaa'i rukbatayhi labada low soo raaricintooda la-aantood labada low isagoo aan soo yuucin waa la misaalin jira hadda waagi hore qof baan inta la kaciyaal dhihi jira bal suure oo sheeg sidaas uu sheegaya kitaabka qofkii lowyihii saan usoo qaloocan yaa lama rabo rukuucda waxa raba lagu inuu saalig u yahay xataa tanaala ilaahay ka gaarayso raaxataahu labadiisa raaxo labada calacalood waa bacbaca soo maahay rugbatay labada low waay labada low ilahay saa ugu qabanaya labada low saa ugu saaraya asaadisu midka lixaad admaaniinatu waa ku xasilid fiihi rukuuca lagu xasilo xasil iishe bian tanfasila waa inay ka soocanto xarakatu huwiyihi hada waa la godaa xarakatu huwiyihi haddii ha isku kordhigin hoobashadiisa dhaqdhaqaaqeedu can xarakati rafcihi kornoqodkiisa dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqeeda soo hoobadka yaa soo hoobtay iyo ka toosiddu labadaa dhaqdhaqaaq waa inay kala socmaan maxaa kala soocaya xasilkan rukuucda qadar yar ou saas u xasilay asaabicu midka todo waxuu yidhi wataskuna wa an taskuna antaa horey la socotaa bian tanfasila wataskuna wa an taskuna waa inay xasisho acdaahu xubnihiisu kulluhaa dhammaantood isagoo dhan xubnihiisu waa inay xasilaan asaabicu midka toddobaad alictidaalu waa ictidaal waa toosid baa la dhahaa bian yantasiba waa inuu qofku oogmo qaa'iman xaaliya mid taagan istaagou ka yimid waa inuu ku noqdo noqoyee xasil ma la rabaa haa afaaminu midka sideeda adumaaniinatu waa ku xasilid fiihi fi lictidaali fiihi kasa kanho- ka ka horeeya u celi fiihi fi lictidaali kamaa dakarnaa saa hadda kusoo sheegnay fi rukuuci asa ataasicu midka sagaalaad asujuudu lwalu sujuudda hore weye sujuud ii sheeg sida ay noqonayso bian yadaca waa inuu dejiyo jabhatahu wejigiisa makshuufatan xaalata mid feydan koofiyadii cimaamad hadduu halka intaas ku xirto rabo inuu ku dul sujuudo lama rabo ha feydo calaa musalaahu waa inuu dejiyo bian yadaca waa inuu dejiyo jabhatahu makshuufatan xaalay tahay calaa musalaahu makaanu tukashadiisa meesha uu ku sujuudayo mutaxaamilan xaaliya mid isku xambaaraya calayhaa dusheeda calayhaa dusheeda calayhaa calaljabha weye wejiga waa inuu xoogaa culays isku xambaaro qaliilan in yar isku xoqi mayso dhulka si wejigu kuu madoobaado la yidhaa qofkan waa soo weliguu sujuudaya wejigu madoobaaday taa lama rabo waxa weye adu saa cibaadaysanaysa haddii calaamaday muuqato iyo waa meesheeda laakiin adu ha isku yeelin qof is- maaragtay isagu raadinayo isxoqayo oo ee dhulka ku xajinayo ku xoqayo lama rabo waaye markaas calaa kayri mutaxarikinna waa inuu ku sujuudo mid la dhaqdhaqaaqaya keyrkiis waxaan dhaqdhaqaaqayn buu wejiga saarayaa de cimaamadiisi iyo go-iisi iyo dacalku inta ka hormar wejiga dul saara lama rabo raafican weliba xaaluu yahay sujuuddii baa naloo qeexayaa raafican xaaluu yahay mid kor yeelay cajiizatahu cajiizadiis waxa weeyaan iyo wamaa xawlaha waa simaha iyo wamaa xawlaha waxa hareeraheeda ah baryaha iyo s- miskaha iyo simaha wuxuu ka kor yeelayaa calaa mankibayhi labadiisa garab wa yadayhi wa calaa yadayhi labadiisa gacnood wa ra'sihi wa calaa ra'sihi iyo madaxiisa markaad sujuudays labadaadi garab iyo madaxaadi ya iyo labadaadi gacnoodba wa- wa- waa waa hooseynaya yaa ka sareynaya dhankii dambe baryihii iyo simihii iyo miskihii baa kor aadaya ilaa qofkan waa foraraa mogto qaarkiisaan hore oo dhan baa xagga aaday hoose qaarkiisi dambena kor buu aaday saas wey sujuud bobi-an yadaca sujuudda siduu kitaabkan u tilmaamaya waa si aada u macaan sujuudan sidaan ahayn lama rabo wa bi-an yadaca waa inuu qofku dhigo jus-an qeyb oo min kullin mid kasta xaggiisa ka ahaatay oo min rugbatay labadiisa low ah labada low mid kastoo ka mid ah iyo wa min baaini wa min baadini kulli kafin kaf iyo calaacal dhammaanteed meesha caloosheeda ah labada gacnood cal- eh, labada kaf calooshooda iyo labada low afar soo maa wa min baadini asaabici kulli rijlin lug kasta faraheeda faraha baadinkooda xagga caloosha xagga kore maaha xagga cad marka labada lugood farahooda labada low labada gacnood caloocashooda iyo wejigii waa imise xubnood toddobo toddobadaasaa la halmarinay saas dhag isla dhacaan waka weliba alcaashiru kan tobnaad baa wixii adumaaninatu inuu ku xasilo fiihi fi sujuudi kamaa dakarnaa fi rukuuci sidaan rukuucda hadda kusoo sheegnay damaaniina haddaa rabtid rukuucdaa lagu soo qaaxay dib u fiiri uu ku leeyahay alxaadi cashara kan koob iyo tobnaad aljuluusu fadhi weeye beyna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda fadhi ah oo waa maxay bian yantasiba qofku waa inuu ogmo jaalisan xaal yahay mid fadhiya sujuuddii hore ma ka timid lig waa inuu fadhi toosa fadhiisto ee hadduu dhexda ka noqdo inta saa yidhaahdo misna saa yidhaahdo oo saa ugu noqdo sida shimbirta dhugdhug ka dhisiiyo laba sujuudood waa waxba maaha waxaas wax ka jiraa ma jiraan iska jir dad baa saa sameeya wax kama jiraan baa la yidhaahdaa dumaaniinadii baa maqan koob iyo tobankii waka athani cashara miyah ka- kan labiyo tobnaad adumaaniinatku xasilid weeye fiihi fadhigaa u dhexeeya labada sujuudood juluuska u celi fiihi fi ljuluusi bayna sajdatayn kamaa dakarnaa fi rukuuci athaalith cashar kan saddexiyo tobnaad alsujuudu thaani waa sujuudda labaad midla sujuudi lawali xaalay la mid tahay sujuuddii hore haddaan soo qeexnay fii maa mara fiihi wixiina kusoo maray dhexdeeda hadda sidii sujuuddii hore loo soo sheegay baa sujuudda labaadna lagaa rabaa toddobadii xubnood isku hal mar dhag si waka sujuudda waa rugniga keliya oo laba jeer la soo celiyey salaada tawaaduc baa la muujinaya laba rukuucood ma leh salaada macnaha caadigaa shanta faralkaa roobdoon iyo haddaan la tukanay waay tawaaduc weeye araabic cashara kan afar iyo tobnaad dumaaniinatu ku xasilid weeye fiihi lagu xasilo sujuudkan dambana waa in lagu xasilo kamaa dakarnaa fi rukuuci xaggaa lagugu xawaalaynaya xawaala la yidhaha rukuucda u noqo haddaa laguu soo qeexay alkhaamis cashar kan shan iyo tobnaad aljuluusu lakhiiru fadhiga dambe wey fadhiga u dambeeya atixiyaadka muntasiban xaalayaha mid qofka ogmay oo si toosa quman u fariis asaadisa cashara kan lix iyo tobnaad qiraa'atu tashahudi atixiyaadka akhrintiisa wey fiihi fi ljuluusi alakhiiri atixiyaadkaa dambe waxaan leeyahay fi ljuluusi alakhiiri fadhigaa dambe waa in atixiyaadka lagu akhriyo atixiyaadka hore meesha laga hadli maayo kaas waa maaha kuma jiro arkaanta asaabic cashara kan toddoba iyo tobnaad asalaatu cala annabiyi nebi maxamed oo lagu saliyo weeye sala allahu calayhi wasalam bacda atashahudi atixiyaadka markaa la akhriyey dabadeed baa nebiga lagu salinayaa fi lqucuudi fadhigaas adoo weli fadhiya atixiyaadkiina akhriyey baa saliga ku dhamo ku khatimaysaa wa aqaluhaa saliga inta u yar allaahumma salli calaa muxammadin saa weeyaan allaahuma salli calaa muxamed athaamin cashara kan sideed iyo tobnaad assalaamu salaama naqsi weeye bacdahaa salliga ka bacdi bacda salaad cala annebi calayhi salatu wasalaam baa la salaamo naqsan wa aqaluhu inta ugu yarna assalaamu calaykum weeye intaasaa ugu yar intaasaa ugu yar waxaa la yidhi miimka calaykum ku jira qofkoo fadhiya waa inuu dhaco halkaasaa ugu jeeda assalaamu calaykum waraxmat ullah ee assalaamu calaykum ta hadduu xagga kusii akrinayo isagoo xagga fiirshay maya waaye assalaamu calaykum waraxmat ullah baa ugu fiican wabarakaatuna waxba lagu dari maayo janaazada lagu in lagu dara fiicanta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kamaa qaala ibnu xajar ibnu xajar baa saa'ir ataasic cashara kan sagaal iyo tobnaadna atartiibu kala tartiibin weeye bayna alarkaani arkaanta oo la kala tartiibiyo wey kala tartiibintuna waa maxay bian yaatiya waa inuu la yimaado inta hadda lasoo maraa lagu dul maraya in yar bian yaatiya waa inuu lai- la yimaado biniyati niyo oo maca takbiirati ah niyadii iyo allahu akbar isku mar wey uma alfaatixa faatixadii buu la imaanayaa fi lqiyaami istaagii kula imaan uma rukuuc buu la imaanayaa maca dumaaniinati dumaaniinadiisi lala qabo xasilkiisi uma alictidaali buu la imaanayaa maca dumaaniinati lala qabo uma sujuudi lawali sujuudkii hore lala imaanayaa maca dumaaniinati lala qabo xasilidiisi uma aljuluus baa lala imaanayaa fadhi oo bacdahu ka dambeeya maca dumaaniinati xasilkiisi lala qabo sujuudi hore fadhi ka dambeeya uma sujuudi thaani sujuudda labaad baa lala imaan maca dumaaniinatihi waxaa safiina loogu bixiyey safiinatu salaad waa doontii badbaadada doontii badbaadada macna salaaddii baa kuu nabadgelaysa dumaaniinadiisa lala qabo intaas waa maxay fahaadaa tartiibu awali ragcatin ragcad tii u horreysay tartiibkii u kala horreysay weeye uma yaatii wuxuu la imaanayaa bibaaqi rakcaati rakcadaha intii hadhay milahaa xaalay ragcadda hore la mid yihiin ilaa annahu qofka tukanaya laa yaatii lama imaanayo fiihaa ragcadaha dambe biniyati niyo iyo takbiirat اlixraam niyo iyo takbiir labaad oo takbiirat ixraam xirashaada soo celin mayse ragcadda labaad ragcadda saddexaad midda afraad niyadii tan horaa iska leh takbiirta xirashadana tahiyo horaa lahayd labadaa lama soo cesho inta kale ragcad kasta ragcadda kale kala midta fa idaa tamat markay taam noqoto rakacaatu fardihi qofka faralkiisa ragcadihiisu jalasa wuxuu fadhiisanayaa aljuluus alakhiira fadhiga dambe fadhigii u dambeeyey uma qara'a tashahuda atxiyaadku ku akrinaya fiihi fadhigaas uma sallaa cala اnabiyi nebi maxamed buu ku sallinaya qaala wuxuu yidhaahdaa allaahumma salli calaa muxamadin uma qaala wuxuu dhahayaa assalaamu calaykum tartiibki wakaa wakaa tartiibki wakaas assalaamu calaykum ayuu dhahayaa darsigeennu intaas ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab